suuqa xoolaha raadeel ee degmada dayniile ee gobolka banaadir wayba lagu dareemahay diyaargarowga eedag munaasabada maalinta ciidul cadxa ee foodani hayta dadkan kabadanaya kuway suuqa siyoongadadan xoolo iyo gooraysdayaan maalinta ciidee toddobaadka dareera waana kumida dadka gadow hoolaya waybayo sheegani in suuqa xoolaha usu isbedel dhiniga qiimaha ee lagu dareemahay maadaama xoolo dad badan yo gadadahayaan
hadba waa si waaye ariga birma suganto teersa waaye xaliyadaanoo kale markii la joogo waxawaa bac waa isbedela ku imaanahay neefna waxaan gadnaa boqol iyo soddon boqol iyo afartanaan gadnaa neefna waxaan gadnaa siddeetan sagaashan neef waxaan gadnaa boqol iyo labaatan boqol iyo toban saas u kala duwan baca ilan arigaa birma suganto teersa ah saas u kala duwan marka ariga hadda waxa waaye xoogaa biyo baxa iyo waxbaa saa dhacay biyo baxaa dhacday biyo arigii waa kala go'ay marka xoogaa baac maaragtay inuu kulinayaad moodaa xoogaha baadiyaha baadiyahan yeelaa dadka gobollada jiray waa laga qaadi waa ariga biyo baxa darteeda ariga baadiya la aadeen oo naq inuu iska naqraaco raba ariga oo aarafo in la joogo laga soo gadaal rabay maba ogolaba waa laga qaadi waayo wallaahi dhowahay suuqu hadda maanta maasha allah waa fiican aad aad u fiican yahay xaalkiisu aad u sarreeya maanta inuu iduhu xoogaa aadi u kulul yihiin iduhu boqoliyo toddobaatan boqoliyo lixdan boqoliyo konton boqoliyo afartan waaye arcadkuna boqoliyo konton boqoliyo afartan boqoliyo soddon birmada maasay maree boqoliyo labaatan boqoliyo tobaniyo shan adiga suguntada dhexdhexaadka boqol boqol sagaashan markii hore birmadu sideetan sagaashan boqol waxsaasay ahayd hadda maanta xoogaa waa kulul yeeri inuu dadkii beeci waa lagu waa la qancin ilaansha markii hore in raqiisay u barteen wix raqiisay aayeen ariga birmanaaf birmaa la soo qaba waxaa lagu leeyay siddeetan miya toddobaatan miya marka dadka may wareegaan uun soo daalaan iskoo naqan wax gadanaya ariga iidii horo iyo ciidaan ciidaan uu fiican yahay maasha allah walaahi boqoliyo afartan boqoliyo konton hadba mid si u kala fiican yahan waaye boqoliyo afartan boqoliyo konton boqoliyo siddeetan boqoliyo labaatan qaar siddeetan waa hele marba si waaye si u kala fiican yihin waaye idaha boqoliyo siddeetan boqoliyo toddobaatan laba boqol ariga birmo sugunto iyo teerso waaye waa saddex qayb birmo sugunto teerso wakaay birmaha waxaa waaye boqoliyo afartan boqol iyo soddon boqol soddon iyo shan waaye wakaay teersadana boqol iyo toban boqol iyo labaatan waaye wakaay qiimaha hore qiimaha isku mid laba barwaaqo waaye waddanka roobaa ka da'e alxamdulilah waxaan sheegna waa dembi eriga maasha allah erigaan ero qalli waa eriga boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan neefkii birima neefkii hoose waa siddeetan sagaashan sanad walba markii la diir maalmo ciida weyba isbeddelku kooyay qiimo xoolo lagshalgadadow